بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين waxaanu halkan ka bilaabaynaa biidni illaahi alkariim darsigeennii afartan iyo afaraad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya ayaanu qaadan doonaa biidni illaahi alkariim kitaabu zakaad ayaanu ka hadli doonaa zakadu laba qayb bay leedahay ama laba qayb bay u qaybsantaa qaybna waa waxaa la yidhaahdaa in badanba sida aad maqasheen zakaatulmaal oo waa midda xoolaha laga dhiibo ama xooluhu ha noqdeen kuwa waxa weeye mathalan ba ha noqdeen xooluhu xoolaha ishkinta ah oo ariga iyo geela iyo looda ama ha noqdeen xoolahan kaleeto oo lacagtii iyo kuwa ha noqdeen midna waxaa la yidhaha zakaatul badan oo jirkaa laga dhiibaa qofka bini aadamka ah waa bisha ramadaan zakada la bixiyo oo fidrada la yidhaha oo ramadaanka markuu dhammaado la dhiibo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala noo jideeyey oo nabigeenna suuban inooga sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam zakada axbaabii kitaabkaani zakadu ka sheekeeyaa salaadana wuu ka sheekeeyaa xajkana wuu ka hadlaa ramadaankana wuu ka hadlaa caqiidada islaamkana wuu ka hadlaa taskiyatu nafsi nafta dahirinteeda haddii la yidhaahdo na wuu ka hadlaa weeyaan intaasoo dhan ayuu kitaabkaani ka sheekeeya axbaabii maadaama kitaabkaani qaybahaasoo dhan ou ka hadlo wuxuu hadda ka hor nooga soo sheekeeyey oon hore u soo qaadannay qaybtii ka hadlaysay caqiidada iyo siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam weliba qaybtii shahaadateynka looga hadlayay waa soo qaadannay waxaan sidaasoo kale kitaabka ku soo qaadannay oo hore aan u soo qaadannay waxa weeye qaybtii ayadana ka hadlaysay salaada oo rugnigaasna waa soo qaadanay weeyaan rugnigaasna waa soo qaadannay waxaan sidaasoo kale soo ka soo hadalnay oo zakada ayadana hadda waaba ku dhex jirnaaba waa rugnigii saddexaad sababta zakada iyo salaada laysku raaciyana oo shiiqu iskugu xijiyey qur'aanka kariimka ah waxaa la yidhaahdaa qur'aanka kariimka ah markii ilaahay salaada uu noogu sheego zakada ayuu haddana waxa weeye ku xijiyaa marka labadaa qaybood sidaasaa la iskugu xijiyey rugniga ramadaanka iyo rugniga xajka way noo imaan doonaan biidni illaahi alkariim zakada sideedaba axbaabii waxaanu isku dardaarmaynaa qof walbaa zakada inuu iska bixiyo qofkii ganacsadaahi waa inuu zakada dhiibo oo xoolo ilaahay siiyey qofkii xoolo lahoo xoolo dhaqato ah oo xoolihii meel ama meel how joogeen ama isagu ha la joogee waa inuu zakadii ka bixiyo qadarka laga bixinayo na waa ka hadli doonaa kitaabka iyo noogu qoran taha weeye zakadu waxay leedahay luqo waxay leedahay sharci waxay leedahay aayaad qur'aani ah oo ka hadla axaadiis nabawi ah sala allahu calayhi wasalam oo nabi moxamed zakada oo uga hadlay oo zakada uga sheekeeyey rasuulkeenni baa zakada ka hadlay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa qur-aankiisa kariimka uga hadlay haddaba qofka aan zakada bixinna wuxuu leeyahay cuquubo dheeraad ah waxaa la yidhaahdaa zakada markii luqa ahaanteeda la fiiriyo sharcigu wuxuu yidhaahdaa zakadu waa annamaa ziyaado weeyaan waatadhiiru dahirid weeyaan waalbarakatu baraka weeye yuqaalu zakka zarcu idaa namaa wa zakat innafaqatu idaa buurika fiiha yaquulu allahu subxaanah qad aflaxa man zakkaaha fiir qur-aanka qad aflaxa waxaa liibaanay man ruuxii zakkaahaa naftiisa dahiriyey oo munaafiqnimada ka dahiriyey oo bidcinnimada ka dahiriyey oo gaalnimada ka dahiriyey oo kibirka ka dahiriyey oo xaasidnimada ka dahiriyey oo cuqdad nafsiga ka dahiriyey oo cujbiga iyo isla camal weynida ka dahiriya weeyaan sifaadka madmuumka ah qofkii iska dahiriya ilaahay kuwa ha nugu daree waa liibaano ilaahay leeyihi allaahuma dahir quluubanaa ilaahu quluubteenna dahiri min kulli wasfin tilmaan walba ilaahu ka dahiri tilmaantaasuu yubaacidunaa can mushaahadatika naga fogaynaysa adiga mushaahadadaada iyo adiga ridahaaga tilmaantii xun oon ilaahay aan uga dheeraanayno ilaahay ha naga dahiriyo maxaa yeele dahaaradu waa shay aada u wanaagsan dahaaradana waxaa loo qaybiyaa dahaaratu xisiya iyo dahaara macnawiya ayaa loo qaybiyaa weeyaan min kulli sifatin yubaacidunaa can mushaahadatika min kulli wasfin yubaacidunaa can mushaahadatika wa maxabbatika iyo wasfigii naga fogaynaya maxabadaada ilaahayo wa amitnaa cala asunnati waaljamaaca waashawqi ilaa liqaa'ika ya da aljalaali waalikraam ilaahuw nagu dil oo nagu oobso sunnada waxa weeye ee nabi maxamed annagoo ku dhegan sala allahu calayhi wasalam ilaahu nagu oobso iyo maxabadaada anigoo annagoo ku soconna ilaahu nagu oobso weeyaan marka zekada waxaa lagu yidhaahdaa tadhiirkaah iyo waxa weeye annamaa ayaa loo yaqaan laakiin sharcigu wuxuu zeke ku tilmaamaa shayga laga bixiyo xoolaha xoolaha la bixiyo oo haddii aad masalan ba aada leedahay ari oo kaleeto inta laga dhiibo ama geel haddii uu kuu joogo geela zekada laga bixiyo ama lo' haddii aad lo'oley tahay inta laga bixiyo ganacsada haddii aad tahay zekada la bixiyo ismun limaa yukhraju can maalin ow badanin maalka la bixiyo ayaa zeke la yidhaahdaa weeyaan maalka la bixiyo ayaa zeke loo yaqaan baa la yidhi oo qofku markii xoolo ou bixiyo xoolahaas ou bixiyo naftooda ayaa zeke la yidhaahdaa haddii marka aad zeke maqasho zekadu waxa weeye waa sharci ahaan ismun limaa yukhraju can maalin ow badanin calaa wajhin makhsuus ayaa la yidhaahdaa zekadu sida aad ogsoon tihiin ba axbaabii waxay ka mid tahay arkaanta islaamka tiirarkii nabigeenna suubani ou yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamka shan tiir baa lagu dhis ayay ka mid tahay weeyaan qofkii inkira oo diida gaal buu noqonayaa ilaa inuu yahay xadiisa cahdin bilislaam qofkii manciyo baa la yidhi asagoo waajibnimadeeda aaminsan qasab baa looga qaadayaa weeyaan hadduu qabdatlimaam iyo ku sugan yahay haddii kale waa lala dagaalamaya sayidina abubakar sidiiqba uu yeelay aayado badanoo qur-aanka looga sheekeeyaa zekada wa aatu zakaata markii salaada laga hadlo wa aqiimu salaata salaada ooga wa aatu zakaata war zekada masaakiinta siiya oo zekada bixiya axaadiista nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam way ka hadashay waxaa zekada la waajib yeelay oo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ou macnaha islaamka uga sheekeeyo oo nala ku farad yeelay sanadkii labaad ee hijrada laba sano markuu nabi moxamed madiine uu joogo ayaa sekada la farad yeelay hadde salaada goormaa la farad yeelay odhan maysid salaada ayada waxa weeye waa taqaaniinoo waxaa la farad yeelay habeenkii nebi moxamed la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam hal sano intaa nebi moxamed uusan ka soo tegin mako hal sano ka hor hijrada ayaa salaada lasoo farad yeelay amaa zekada nebigu intuu madiine joogay baa nala ku farad yeelay zakaatulfitrigayna kasii dambaydo marka hore taas baa la farad yeelay haddana midda xoolaha la farad yeelay weeyaan aqwaal kalena way jirtaa waxaa la yidhaahdaa zekadu waxay leedahay axaadiis nabi moxamed oo uga hadlay iyo aayaad qur'aani ah sida aanu sheegnay aayadaha waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu ku yidhi nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim bihaa xoolahooda ka qaad nabi moxamedow zeko aad ku dahirinayso ayaa lagu yidhi rasuulka waxaa kaloo ka mid ah aayaddan wa aqiimu asalaata wa aatu azakaata wa adiicu arasuula lacalakum turxamuun salaada ooga zakadana bixiya wa adiicu arasuula rasuulka ilaahayna adeeca waa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka waa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam rasuulkana adeeca haddii aad sidaas yeeshaan buu ilaahay yidhi lacallakum turxamuun axaadiista nabiga oo ka hadlaysa zakada waxaa ka mid ah nabigeennu saxaabi waxaa jira oo u diray waddanka yaman ayuu u diray baa la yidhi yaman buu nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam saxaabigaas waxaa la yidhaha mucaad ibnu jabal waxaadu tegee baa la yidhi qoom ahlu kitaab ah ee markaad la kulanto tawxiidka ugu yeer ilaahay iyo rasuulkiisa inay qiraan hadday kaa aqbalaan baa la yidhi u sheeg ilaahay shan salaadood inuu habeenkiiyo maalinkiiba waajib uga dhigay arrintaa haddii ay kaa aqbalaan waxaad u sheegtaa baa la yidhi anna allaha qad farada calayhim sadaqatan tuukhadu min aqniyaa'ihim fa turaddu calaa fuqaraa'ihim hadday arrintaa kaa aqbalaan markay sakada ay qaataan baa la yidhi waxaad u sheegtaa arrintaa markay kaa aqbalaan baan rabaa waxaad iska ilaalidaa oo sakada markaad qaadaysa weeye fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam adiga iyo xoolahooda kuwooda doorka ah ayaanu kala digayaa waataqi dacwata almadluumi fa innahaa laysa baynaha wa bayna allahi xijaabun waa xadiis imaamu albukhaari iyo muslim iyo kulli warinayaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabi baa maalin u yimid markaasuu ku yidhi nabiga ilaahayow waxaad i tusidaa camal haddaan sameeyo jannada aan gelayo ilaahay caabud baa la yidhi waxna ha la wadaajin jannadaad gelaysaa salaadahana tuko zakadana bixi ramadaankana soom markaasuu inta isu baxay isagoo ku dhaaranaya ilaaha naftayda maamulaan ilaaha naftaydu biyadihi awooddiisa ay ku jirdhaan ku dhaartay laa asiidu calaa haadaa buu yidhi intaa ka siyaadin maayo marka uu saxaabigii tegey ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli ljanna falyandur ilaa haada qofkay ka farax gelinayso in uu arka buu yidhi qof ka mid ah ahlu jannaha ha fiiriyo saxaabigaas uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa zekadu sidaasay axbaabii ay tahay mid u fadli badan haddaba zekadu maadaama ay nuucaa tahay qofka bixin waaya wuxuu la kulmayaa cuquubo aad u weynin badan oo nin badan ka sheekaynay cuquubada uu la kulmaya waxaa ka mid ah dahabka hadduu zekada ka bixin waayo ama xoolaha uu ka bixin waayo xoolihii uu ka sekayn waayaa qofka lagu cadaaba ilaahan ka maangalnay aayaddan qur-aanka ilaahay wuxuu nagu leeyahay waaladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunahaa fii sabiili illaah qolada dahabka iyo fidada aan sekada ka dhiibayn ee kaydsanaya oo aan bixinayn buu ilaahay yidhi ma bixinayaan yacnii sekadiiba dhiibin mayaan waajibka ilaahay uga dhigay qoladaas fabashirhum bicadaabin aliimin nabi moxamedow u bishaaray sala allahu calayhi wasalam cadaab xanuun badan ilaahu naga badbaadi ugu bishaaray baa la yidhi ma bishaara ah waa tahakum weeyaan yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum haadaa maa kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun waxaa la yidhi dahabkii iyo lacagtay bixi weeyeen bixi bixi diideen baa la yidhi baa inta looxyo maareed oo waaweyn laga soo dhigo oo naarta lagu shido oo kulayl laga dhigo oo sidaa loo fidiyo ayaa laga saaraa dhabarka ayaa laga saaraa waxa weeye dhinacyada ayaa laga saaraa wejiga lacagtii aad dhiibi weysay baa lagugu cadaabayaa feeri ilaahaan ka maangalnay saas baa loo cadaabayaa weeyaan ilaahay baa qur-aankiisa noogu caddeeyey nabi moxamedna wuu ka hadlay sala allahu calayhi wasalam oo rasuulkeennu wuxuu leeyahay maa balaqa an tu'addaa zakaatuhu fa zukiya falaysa bikansin horta shaygii inta gaara in laga zekeeyo laga dhiibo kanzi maaha kenziga waxaa la yidhaha zakada marka la dhiibi waayo oo lacagtii aad meel iska dhigato oo dahabkii meel iska dhigato oodan zakadiiba bixinaynin nabigeennu wuxuu yidhi maa min saaxiibi dahabin walaa fidatin ma jiro qof dahab u saaxiiba ma jiro qof fida u saaxiiba oo laa yu'addii minhaa xaqahaa aan ka bixin buu yidhi xaqii lagu lahaa ilaa idaa kaana yowmu alqiyaamati sufixat lahu safaa'ixu min naarin buu yidhi maalinta qiyaamo markii la gaadho ayaa alwaxyo naareed waa la fidiyaa weeyaan looxmaareed baa looga dhigaa waa la kululeeyaa fa uxmiya calayha fii naari jahannama fa yukwaa bihaa jambuhu wa jabiinuhu wa dahruhu buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa sidii ayaddu sheegaysa markaabaa lagu cadaabaaho lagu gubaa weeyaan mar walba oo qabow ay noqoto kulamaa baradat uciidad lahu fii yawmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana waa la soo celinayaa weeyaan maalin konton kun oo sano aan ka yarayn ayuu halka maalin oo la cadaabayo la noqonaya qofka xataa yuqdaa bayna alcibaad ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaa addoommada la kala xugmiyo fa yaraa sabiilahu imaa ila aljanna wa imaa ila annaar nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi falibil nabi maxamedow qofkii lacag ka sakayn waaya waan aragnaye bal geela ka waran dadku geela ma quuraan geellayda kitaabku wax walbuu ka hadlayaa geel hadduu dhaqdo lo' hadduu leeya ari hadduu leey bal ka waran geelaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa saaxibi ibilin laa yu'addii minhaa xaqahaa wa min xaqihaa xalbuhaa yowma wirdihaa ilaa idaa kaana yowmu alqiyaama budixa lahaa biqaacin qarqarin ow faramaa kaanat laa yafqaydu minhaa fasiilan waaxidan tadu'uhu tada'uhu biajfaaniha biakfaafiha watacaduhu biafwaahiha nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiisku waa dheer yihe qofka geela leh ee geela ka sakayn waaya maalinta qiyaamo meel bannaana baa la jiifiyaa oo siman geeliyon hal xaba ka maqnayn adduunka markuu ku soo maray marka ugu tiro badnaa ayaa kugu rabaynaya weeyaan markaasuu qoobka uu kula dhacaya waa ku qaniinayaa markii kulli ou ku dul maro kugu rabeeyo oo kugu tunto ayaa haddana lagugu soo celinayaa weeyaan halka maalin oo qofka sidaa loo cadaabayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la ekaanayaa konton kun oo sano ayuu la ekaanayaa markii ummadda la kala xugmiyana hadduu ahlu naar ahay naartiibaa loo dirayaa hadduu ahlu janno ahayna hadda jannou qofku qaadanaya weeyaan qofkii lo iyo ari lehna nabigu waa ka hadlo wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale meel bannaanaba inta la jiifiyo oo arigiiyo lo'diiyoon hal xaba ka maqnayn oo waxa weeye aan mid ka maqani jirin ayaa markaa ku tumanaya qoobabka la dhacaya geesaha halkaasuu qofkaana marka qof walba xoolihii ou lahaa oo uu ka sakayn waayey ayaa lagu cadaabahu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiidka macnihiisu intaa weeye waa xadiis bukhaari iyo muslim iyo kulli warinayaan xadiis kale oo waxaa jira asna ka hadlaya qofka zakada bixin waaya nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ataahu allaahu maalan falam yu'addi zakaatahu musila lahu yowma alqiyaamati shujaacan aqraca lahu zabiibataani qofkii ilaahay maal siiyo oo xoolaha zakada ka dhiibin waaya waxaa loogu soo suureeyaa maalinta qiyaamo mas oo waxa weeye laba macnaha miciyoodoo waa weyn la weeyaan laba miciyood ayuu leeyahay maskaas baa qiyaamada loogu soo suureeyaa markaabuu saas kuugu dhegayaa halkaa wuxuu qabanayaa lafgarka garka hoostiisaabuu qam kuugu dhegayaa weeyaan uma yaquulu wuxuu leeyahay ana maaluka ana kanzuka ayuu leeyahay weeyaan anugu xoolahaagii baan ahay aad ka sakay weyday aniga kaydkaagii baan ahay uma talaa nabigu wuxuu akhriyay calayhi salaatu wasalaam walaa taxsabanna aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlih huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayudawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama aayaddaasuu nabigu akhriyey sala allahu calayhi wasalam marka qofkii bixin waaye zakada wuxuu mutaysanayaa axbaabii cuquubadaah iyo macnaha dhibaatadaasuu qiyaamada la kulmi doonaa weeye waxaa fiican qof walbaaba ilaa kitaabku zakow ka hadlayaahe zakada inuu iska bixiyo oo zakada uu iska dhiibo weeyaan hadduu zakada bixi waayena cuquubadaa badan buu la kulmayaa weeye faslun fi zakaati zakada ayuu u fasal yahay wa hiya zakadu ismu lqadri qadarka magaciis weeye qadarkaasu almukraji la bixi almukraji ismu lqadri ismun lilqadri weeye dhe qadarkii uu magacu yahay qadarkii almukraji la bixinayay can ilmaali iyo wa can ilbadani weeyaan qadarka ama almukraji macnaha qadarka waxa weeye laga dhiibo badanka iyo xoolaha inta la dhiibo ayuu magacu yahay weeyaan macnaha isim wuxuu u yahay zakadu waxay magac u tahay qadarka laga bixiyo xoolaha iyo qadarka laga bixiyo badanka oo fidrada ah wa tajibu zakaatu lmaali xoolaha zakadoodu way waajibtaa fii hamaaniyati asnaafin sideed nuuc dhexdood bay ku waajibtaa oo minhu xoolaha ka mida sideed nuuc xoolaha ka mid aha zakada laga dhiibaa sideeddaa nuuc waa maxay annaqdaani labada lacagood dahabka iyo fidada waa laga zakeeyaa oo labada lacagood waa dirhamka iyo diinaarka wal ibilu geelana waa laga dhiibaa walbaqaru loodana waa laga zakeeyaa waalqanamu arigana waa laga zakeeyaa waalquutu raashinka la cuno ama masega ha noqdo ama ganley ha noqdo ama qamadi ha noqdo ama digir ha noqdo ama bariis ha noqdo quut waxyaabaha la quuto waa laga zakeeyaa waatamr timirtana waa laga zakeeyaa waalcinabu cinabkana waa laga zakeeyaa weeyaan marka sideedna way ka waajibtaa baa la yidhi zakadu sideed sinfi sideed qolona waa la siiyaa weeyaan sideedda laga dhiibo kan ugu horreeya waa dahab kan labaadna waa fidada kan saddexaad waa geela kan afaraad waa looda kan shanaad alqanamu kan lixaad azarcu waa abuurkii weeyaan masegadii ganlaydii digirtii kan toddobaad annaklu waa macnaha waxa weeye timirtii weeyaan kan sideedaadna waa cinabkii weeyaan marka waxaa la yidhaha wajabad lihamaaniyati asnaaf min dabaqaati naas sideed sinfi oo dadka ka mida baa la siiyaa sideedna way ka waajibtaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa zakadu marka ay waajibayso waxay leedahay baa la yidhi shuruud bay leedahay shuruudna waa shuruudda hadda caamkaho ka dhaxayda weeyaan shuruudna ama xoolihiibaa gooni u leh raashinka marka la bixinayo raashinkiibaa gooni u leh dahabkiibaa shuruudna waa shuruud gooni ah shuruudda caamka ah oo ka wada dhaxayda waxa weeye waxaa shardi ah qofka sakadu ku waajibayso waa inuu horta muslim yahay qof gaal ah zakadu ku waajibin mayso haba aakhiro loo cadaabo ha laga dalbado aakhiro ha loo cadaabo laakiin adduunka macnaha weydiisan mayno markuu soo muslimo qofka gaalka ah la odhan maayo haddaa soo muslimtay sakooyinkii kugu a kugu fakaday waa gaalkii asliga ahaa dhiib la dhihi maayo maxaa yeelay nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alislaamu yahdimu maa qabla islaamku wuxuu dumiyaa wax alla wixii ka horreeyey oo qofka wixii hore uga dhacay islaamnimadii ayaa baabi'inaysa weeyaan markii uu soo muslimo salaaddii soo qaday la dhihi maayo soonkii soo qaday la dhihi maayo zakadii kugu fakatay bixi la dhihi maayo wax alla wixii dembi ou galay oo dhan nabi maxamed baa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa macfi weeyaan buug cusub baa u bilaabanaya alislaamu yahdibu maa qablah wa fii riwaayatin alislaamu yajubu maa qablah hadda gaalka asligaa baan dhahnay waxaa ku baxay murtadkii walciyaadu billaah labadaba allaha naga badbaadiye ruuxa murtadkaa intuusan ridoobin ka hor hadday sakadu ku waajibtay oo uusan dhiibinin qasab baa looga qaadayaa weeyaan sawaaun aslama bacda daalika ow maata murtadan hadday ku waajibtay intuu murtadka ahayna oo uu bixiyo asagoo murtadkiisii ah way ka ansaxee baa la yidhi hadduu islaamka u soo laabto laa yalzamuhu icaadatu ikhraajiha waktufira cadamu niya hadduusan bixinin fa in aslama umira biikhraajiha litabayuni milkihi weeyaan hadduu murtadnimo ku dhintana ظهر أنه لا ملك له في ذلك المال حين من حين ردته لكون ذلك المال شيئا باليرهده شرطك اللباب waxaa shardi ah qofka zekadu ku waajibayso alxuriya waa inuu xor yahay weeyaan waxaa baxay addoonkii addoonku hadda asagu mulki ma leh walmamluuku laa yamliku baa la yidhaahdaa asaga ayaa mamluuga mukaatabkii iyo waa macnaha kulli soo gelayaan xadiis waxaa ansaxay imaamu daaru qudni iyo ay warinayaanoo marfuucah oo jaabir bin cabdillaahi nabiga uu ka wariyey ee waxaan rabaa jaabir bin cabdillaahi laga wariyey ayuu yidhi jaabir laa zakaata fi maali lmukaatabi xataa yuctaqa weeyaan xadiis marfuucoo nabiga loo kor yeelay nabigaa loo kor yeelay alayhi salaatu wasalaam marka kaasaa ku baxaya baa la yidhi walaa yushtaradu fi zakaati alcaqlu walbuluuqu warushd zakada shardi kuma aha caqli iyo buluuq iyo rushdi iyo shardi ayada uma ahan weeyaan oo xataa ruuxii macnaha saqiirkii iyo majnuunkii iyo safiihii kulli zakada waa xoolahoodii waa laga dhiibaya maxaa yeele nabigeenu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkan imaam albukhaari iyo muslim ay warinayaan tuukhadu min aqniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waa laga dhiibayaa weeyi shardigaas marka labaad waa xuriya shardiga saddexaad almulku taamu baa la yidhaahdaa mulki taama quwatulmulkina waa laga cabiraa weeyaan mulki taama qofku waa inuu lahaado waxaa baxay ruuxa mukaatabka la yidhaahdo hadduu xoole ruuxa mukaatabka ah oo sayidkiisu uu yidhi intaa haddaad dhiibto waan ku xoraynayaa hadduu xoole soo milkiyo xoolaha uu soo hantay la dhihi maa sake ka dhiib maxaa yeelay muwaasaadka iyo inuu xidhiiriyo iyo mulkigiisu waa ka daciifay ma waajibayso nafaqatu qariibihi asagu dhaxli maayo la dhaxli maayo laa yariu walaa yuurau lam yari walaa yuurau baa la yidhi calaa xaasil waxa weeye kaasaa ku baxay dheh sayidkiisana ku waajibi maydo daynta uu kuleeyo kitaabada ah inuu ka bixiyo liannahu fii macradi suquudi bitacjiizihi baa la yidhi xoolihii qasbi ama boob lagaaga haysto zekada waa in laga bixiyo xoolihii laguu diiday oo qof qof uu kaa hayo waa in laga bixiyo xoolihii baadi kaaga maqan waa in laga bixiyo xoolihii kaa maqan oo qaa'ib ah yacni meel kale kawaddan kale kaa jira waa in laga bixiyo wa fii daynin laazimin min naqdin waardin tiwacardin tijaara wacardi tijaaratin liannahaa mamluuka milkan taaman weeyaan dayn qof aad ku leedahay oo kale maalanba kulli waa in waxaasoo dhan waa in laga bixiyo weeyaan dhammaantood waa laga bixinayaa baa la yidhi hadda waxaa la yidhi ha laga bixiyee waa laga bixinayaa baa la yidhi markii aad makansato xoolihii lagaa qaatay ama laguu diiday iyo markaad qaadashadoodii makansato oo aad gacanta ku soo dhigto baad sekada ka dhiibaysaa weeyaan qofka sekada bixinaya niyaa la rabaa markaad sekada dhiibayso niyeyso maxaa yeelay nabigeennu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa niyo ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa inamaa likulli imri'in maa nawaa markuu xoolaha bixinayo wuxuu niyeysanayaa haadihi zakaatu maali in uu sheego shardi ma aha laakiin wa fiicanta waa sunna inuu ku talafudo tani waa maalkayga zakadiisii farad inuu ku daro shardi ma aha laakiin waa iska fiican waa fiican taha baa la yidhaahdaa marka niyadaas buu la imaanayaa weeyaan shardiga afaraad tacayunulmaalik waa in horta xoolaha marka zake markay waajibayso waa in maaligii lahaa la yaqaano oo qof hebel baa xoolaha le zakada dhiib la dhihi karo maxaa baxay falaa zakaata fii maali masjidin naqdan ow kayra haddii masjid xoolo lagu waqfo masjidka xoolihii ou lahaa oo loo waqfay sakaha laga dhiibo la odhan maayo maxaa yeele qof mucayana male weeyaan oo gooni ah wixii nataaj iyo himaar iyo halkaa ka yimaada in kaana calaa jihatin kalfuqaraa ow calaa naxwi rabaat kuwaasoo kale ayaduna waa la mid laga dhiibi maayo shardiga shanaad oo shuruudda sakada ka mid ah tayaqunu wujuudulmaalig weeyaan qof wujuudulmaalik maaliga qofka ah waa in la xaqiijiyo inuu joogo adduunyada haddii canug uur jiifa xoola lagu waqfo shan halaad ee kabil kabil ka soo wareegto canugiina uurku ku jiraa weli la odhan maayo sikaha laga bixi maxaa yeele maaligiiba xaqiiqo looma hayo inuu imaan doono iyo inuu macnaha uusan imaan doonin waa cilmulqeyb weeyaan marka zekadu ashyaadaasoo dhan iyo masaa-ishaas bay leedahay waxay leedahay zekadu wax la yidhaahdo nisaab dahab hadday tahay meelay ka bilaabato fiba hadday tahay meelay ka bilaabato geel hadduu yahay meel uu ka bilowdo dhammaantood nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam nisaab iyo qadar laga bilaabo ayuu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii afartan iyo afaraad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya ilaahay ha nagu anfaco oo zekada qaybteeda koowaad aan uga hadlaynay hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu